asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta waxaa xubinta murtida maanta aalaabaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee sida joogtada ah aynu halkan ugu wadaagno xubintan murtida maantu waa mid laga soo qooriyo kolba xubnaha sidada leh ee afka hooye ka midka ah ee aan isleenahay waa kuwo dadka waxtaro waana xubnaha haddii eebbe idmahayo dulsaarka ama qarafaysiga digniinta uga waxyaalo fara badan oo xagga dulsaarka iyo qarafaysiga ku shaqaleh ayay waxay ka yihiin digniin qaarkoodna waaba qaar biyo kama dhibcaana oo wixii lagu shubo uusan orod ku dhaafaynin oo aan duleelin markaan ku leehay biyo kama dhibcaan waxa weeye waxaan waxba gudbaynin ayay ka dhigan tahay taas oo kaleento unbaa lagu qiimayn karaa waana xubinta murtida maanta ee hadba dhinac u dhacda lagana yaabo ujeeddooyin kala duwan inay yeelato xubinteennan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe oo aan dhahaynaa waxaa la yidhi labo labaa u kala roon labo labaa u kala roon waxaa weeye rag talaa u roon rag talaa u roon rahna biyaa u roon waxaa la yidhi labo labaa u kala roon rag talaa u roon rahna biyaa u roon halkaa waxaynu ka garanaynaa haddii eebba idmahayo naflaha oo dhan inuu dan leeyahay waxaa u roonnaa laynoo sheegay mar haddaan ku hormarno qaybta ragga oo ah rag talaa u roon dee rag talo la'aanteed ma cifto mana kacahayo mid jirana ma noqon hayo waa raggu hadduusan tala lahayn ama kala dambayn lahayn iyo iskutashi awood midayn wax soo saar difaac adag iyo dayr u xidhan hadduusan raggu lahayn dee rag ma ahan ayaa la odhan karaa markaan ku leeyahay rag ma ahan ayaa la odhan karaa rag laga adeegtay oo inta lasoo dhex galay sidii la doonaba looga adeegtay ama isaga dushiisa lagu tashaday oo waxyaalihiisii iyo danihiisii oo dhan la seejiyey oo marin seegay oo la bahdilay oo isagu aan ragba ahayn ama xubintii ragannimada lagu ogaa aan qaadanin dee rag maahay ka dhigan rag talaa u roon rahna biyaa u roon waana runoo raha biyaa u roon waxaadna ka garan kartaa marka roobku do-o dhawaaqa ka yeedha iyo sida uu dharaabuqo iyo wiiwaada uu keeno ruhu aynu wada ogna marka ragga laftiisa waxaa looga dighayaa inuusan noqonin rag calooshiisa la ciyaar ah oo haddii eebba idmahayo waxa markaa indhihiisa hortooda yaalla keliya ku go'aan qaata amaba ku dhaqan qaata inuusan noqonin ee raggu noqdo rag fakera oo sida rahoo kale aan noqoninoo markuu oomana meel isku mandhadhiya marka uu biyo helana dhiidhaa bilaaba iyo bururuq iyo woo bilaaba looma baahna raggu inuu noqdo ee waxaa loo baahan yahay rag tala leh higsi leh tilmaan leh wax soo saar leh midnimo leh agab leh haddii la kusoo mogolyahay inuu noqdo oo raggu uu noqdo rag iskaashaday iskuna dhisan talana leh isuna dulqaata taas weeye meedda maahmaahda ama labaalaydanu ay gundhiga inooga dhigayso ee loo baahan yahay in la sameeyo maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa doqon faras looga degay dareen iyo xishood ma leh doqon faras looga degayey dareen iyo xishood ma lahan waa doqon faras looga degay dareen iyo xishood ma lahan